تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan ikhiyaaray idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa ka ganacsiga waxyaabaha dhacay iyo sida ganacsatada hadafkoodu dhaqaalaha yahay ay dadka ugu horseedeen dhibaatooyin caafimaad xidhiirka waxyaabaha dhacay iyo kansarka faraha ba'an ku haya dadkeenna iyo waxa hadda la gudboon ganacsatada wax uun ka iibisay badeecadaha noocaasi ah arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka uga hadli doonnaa waxaana nagala qayb gelayaa culimmo aqoon-yahanno iyo dhakhaatiir soomaaliyeed adinkuna halkaad nagala socotaanna waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag ganacsigu waa hab ka mid ah hababka dhaqaalaha lagu raadiyo islaamkuna waa uu banneeyey ha yeeshee waxaa u dhigay xeerar akhlaaq iyo xuduudo si uu u noqdo mid cadaaladda ku dhisan oo waafaqsan shareecada islaamka waxyaabaha ay diinteenna islaamku mamnuucday waxaa ka mid ah in ganacsiga lagu laro qishka iyo khiyaanada qishka iyo khiyaanadana waxaa ka mid ah in la iibiyo waxyaabo dhacay oo bulshada u horseedaya dhibaatooyin caafimaad waxaa ka mid a wixii la odhan jiray qishka alqish man qashanaa falaysa mina waa dariiqooyinkii la diiday in wax lagu soo saaro laakiin qofkaan iimaan lahayn uu wax ku soo saarayo qishkii wuxuu noqday shayga oo la xado tiradiisa iyo tayadiisa labadaba uu noqonayaa haddii uu yahay makiilaadka wixii la miisaamo iyo wixii kafad la saaro iyo wixii la cabiro iyo shayga qualitigiisa ama tayadiisa intaba wuu noqdaa hadduu dawo qofkii soo khiyaameeyo kiimikadii uu ka dhimo waa qish hadduu cunnadii dhacday abdhayt noogu sameeyuu shaabad ku soo dhufto waa qish hadduu innagoo subag saafiya moodayna saliidi noogu daro waa qish jaina lagu soo sameeyey turkigana waa lagu soo qoray dee waa khiyaamadaynu sheegaynu macnaha waxaad ka been sheegtay shaygan meeshii lagu sameeyey oo ka turjumaysa tayadiisii waxaa la mida iyaduna dee taariikhdii oo lagu qoro alaabtii dhacday inta badan ganacsatada soomaaliyeed waxaa u muuqda keliya ah lacagta ay samaynayaan ee kama fikiraan dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalanaya ficladooda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadlayaa dadka mu'miniinta buu la hadlayaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaanan wadulman fasawfa nusliihi naara wa kaana dalika cala allahi yasiira haddaba marka ilaahay subxaana wa tacaala aayadda qur'aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay muminiinay horta maalkiinna xaaraana ku cunina leanna meesha waxaa ku jira dadka muslimiinta waxaa laga gadayaa wax xaaraana baa lacagtoodii waxa looga qaadanaya been iyo khiyaano aan jirin dawo aan jirin cunno dhacday oo aan jirin iyo wax la mid ah maalkii xaaraan baa lagu cunaya haddana ilaahay wuxuu leeyahy naftiina ha dilaynna dadkii muslimiintaha baa la laynaya dawo dhacday cunno dhacday marka maxaa laga qaadaya waxaa laga qaadaya jiro aad iyo aad u fara badan ugu horeeya cudurka kansarka ugu horeeya waxaa ku xiga sonkorta waxaa ku xiga dhiikarka waxaa oo dhan waxaa laga qaadaya cuntadaa dhacday ilaahay wuxuu leeya walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilinina maxaa yeelay markaa cunno dhacday gaddaan dadka muslimiinta waa ku le'aanayaan weliba la'aasho xun bay ugu la'aanayaan badii ah sanooyin fara badan uu la xanuunsan yahay qofka sabab u noqday cunnadaa dhacday oo adigu gadaysa inuu kansar ka qaado oo kansarkaa ku bukooday oo ku jiran oo sanooyin la xarbinaya oo intaa habeen iyo maalin taahaya oo aan seexan karin oo adigu aad sabab u tahay naftiisana aad dishay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman yafcal daalika cudwaanan wa dulma fa sawfa nusliihi naara mar dambaa naar baan gelinaynaa baa ilaahay yidhi sidaa nafta uga dhacaysaba naar buu gelaya
inta badan ganacsatada soomaaliyeed raashinka ay dibadda ka soo waaridaan intiisa badan waa waxyaabo dhacay oo ummadda ku sabibaya xanuunno halis ah oo uu ka mid yahay kansarka mid ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka sheekaynaya habdhaqanka ganacsatada soomaaliyeed jiray markab mar ku soo xirtay magaalada abudabi markabkaas wuxuu weeday bariis uu hindiga ka keenay intii aanba markabkii waxba laga soo dejin baa cayanad yar laga qaaday waa shaybaarkii aan sheegaya baa la geeyey waxaa lagu soo dhigay unfit for human conception bani aadanku ma cuni karo baa lagu soo dhigay geedkii ninkii alaabta watay oo lacagta kasoo bixiy ku yirahda reer waa tahay xoolaha siiya oo hogaa ballacag yar halay tuur yaanan khasaarina uma ogolin xoolaha iyagana baadiya nin taajira oo soomaaliya oo duba joogay baa jeeg buug jeegdiisii qaatay wuxuu yidhi maxaa laysku hayaatana haye wareer meeqaankaasiga tii aad xoolaha kala baxeed xoogaa yar ka yaree waa anaa kaa khaarijinaya geedkan markabkii meeshuu taagan yahay ninka oday ahaa waa qoray jeeggiisii waa xamar baa loo soo diray waa markab dhowriyo toban tan oo geedkaasa waday meesha lagee toddoba maalmood ka bacdina lacagtiisii toban jibaarkeed buu haystay yaa xaaraana of course xaaraan weeye inuu gurigiisa xataa koox laga cunay baa u badan tahay inta badan dadka soomaaliyeed waxay ka wada dheragsan yihiin in wax weliba oo dibadda laga keeno badankood ay yihiin wax dhacay ama kuwo aan tayo lahayn isla mar ahaantaana aanan la mid ahayn kuwa waddamada kale laga isticmaalo cunnada tan dibadda laga soo waaridayo maanta bariiskii bariis saxa ma aha waagii hore bariiska caraftiisa markii la karinaya meel fogba ka soo carfi jiray maantana wax soo carfaya malacaag la karinayo weeye baastadu waa qashin waxaan walaalaha muslimiinta u sheegayaa anoo jooga london ayaa islaan eeddo iigu aadan ayaa waxay ka timid itaaliya marti bayno ahayd waxay tiidhi baasta ha cuninina war ha cuninina tir qashinka la tuuro ee warshaduhu daadiyaan baa laga sameeyaa haddii ay wax kale ka maarmooda santaluuji ha cuninina waa midda ugu xunbay tiri ugu qashinsan daawooyinka ay dalka keenaan ganacsatada badi waa daawooyin magacuyaal ah oo wata keli ah magaca kiimikalka ee daawada ha yeeshee waxyaabaha gudaheeda ku jira aysan ka tarjumin magaca dusha uga qoran taana waa midda keentay in dadka badi ee xanuunsanaya ee soomaaliya jooga aanay waxba u tarin daawooyinka ay dhakhaatiirta u qoraan waxyaabaha badi ee waddankeenna la keeno xitaa warshadaha soo saara waxay bilaabeen iyagoo ka baqaya in dowlado kale ay dacwo uga timaaddo inay ku soo dul qoraan soomaaliya oo keliya ah ayaa laga isticmaali karaa taana waxay keentay in waddankeenna uu suuq u noqdo waxyaabaha dhacay ama aan saxda ahayn sidaba uu ka markhaati kacayo sheekh maxamed cumar dirir oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed mararka qaar baad arkaysaa dawooyinka qaar dusha waxay kaga qoreen mubaacun fi suuqi soomaali faqat waan arkay dawataas ku qoran waxaa lagu iibin karaa adduunyada suuqa soomaalida qura maxaa loogu iibinayaa talow dee dadka kale way soo tuureenoo la ag marin maaya bahashaas waa bahal uraysa oo liidata laakiin kuwaas iska soo celin kari maayaan wey kuwaas iska soo celin kari maayaan kiimikadiibaa markaa dadkii cunu ka dhigan yahay qof dambas cunaya ama daqiiq idan qofkaas akhlaaqdiina wuu ka tegey khiyaamana wuu sameeyey waxaana laga yaabaa nafsigu inuu qabto oo intaan aakhiraba la gaadhin ilaahay adduunyada ku ciqaabo waxyaabaha dhacay ee waddankeena la keeno waa waxyaabaha ugu badan ee uu ka dhasho cudurka kansarka oo fara ba-an ku haya waddanka ilaa dadka soomaaliyeed ay ka mid noqdeen dadyowga ugu badan ee uu haleelo cudurkan halista ah oo xitaa cisbitaalladiisu aanay ka furnayn waddanka dadkeenna hadda aad buu ugu badan yahay kansarku daraasadaha la sameeyey waxaa lasoo helay soomaalidu inay yihiin ummadaha ugu kansar badan siibaa dhakhtarkan ku yaala imaaraadka ee eeraantu ay leeyihiin oo aad loo tegi jiray waxaanu hellay baydhaa marka bableeshanka tiradiisa la ysu eego iyo dadka kansarka ka daweyno way aad buu u badan yahay cudurkaasi ugu badan yahay sababaha loo aanaynayay ka mid tahay dee iyadoo aan dadkii la ilaalinayn dadkii waxaan ku keenaya inayn dee dad cabsidii ku yaraatay waa dawadii dhacday waa cunnadii dhacday waxaasoo midhanoo wixii dowladuhu dadka ka ilaalin jireen markay meesha ka baxeen dadkii si yaryarbay isaga wada sunoobeen markaa dee qof qaatila lagu tixgelinaya raashinkaa dhacay haddaad dadkii ka iibinayso khaa'in baa tahay waxaad qaadatayna waa xaaraan ciddii ku dhimatayna dee adaa lagu weydiinayaa dhibaatooyinka ganacsatada ay dalkani ku hayso waa mid aad u daran oo guri weliba saamaysay sababtuna waa in cunnada dhacday ay gelayso guri weliba waxaana cunaya qof waliba carruur iyo ciroole raashiinka dhacay kuwa been abuurka ah kuwa lagu beeray dawooyinka wakhtigooda ka soo hormarinaya waxay sabab u noqdeen in waddankeenna uu noqdo mid ka mid ah waddamada ugu kansarka badan cudurkanna waa dilaa dahsoon oo ciribtir iyo isirsifeenba ku haya bulshadeenna warbixinno horey uga soo baxay dalalka itoobiya imaaraadka masar iyo indiya waxaa lagu sheegay inay aad u badan yihiin dadka soomaaliyeed ee la il daran xanuunka halista badan ee kansarka oo dalalkaasi booqanaya dadka halkii falay dadka ku imaanaya boqolkiiba siddeetan caafimaad ay u yimaadeen boqolkiibane waxaan dhihi karaa lixdan haddaysan ka badnayn dadkaasu kansar ay qabaan sababta aan ku ogaadana waxa weyaan dhowr qofoodon qaraabanaha la keenay oon meesha ku arkay sidaas marka waxaa dhacday inaan dhowr isbitaal tegey waxaan istaalada ku tegey dad soomaaliyu aad u tiro badan oo isleeda meelaha qaarkood dadka masaarida way uga badan yihiin dadka soomaalida aan meeshaas ku arkay dadkaasu kansaray qabaan dadkaani waxay ka xanuunsan yihiin dhuunta dadka kaleoo hindiya taga oon ka warqabane caloosha iyo dhuunta unbay ka sheeganayaan dhakhaatiirtii masaarida waxaan ku weydiiyey war dadkan maxaa sababaad isleedihiin dhuuntooda badan waxay isku raaceen oo weliba dhakhaatiir kala duwana waxa hayaah waa wax dhuuntooda maray maxay yihiin dadkan soomaalida waxa heerkan gaarsiinaya dadka soomaalida waxaan ognahay cunto dhacdana waa la keenaa soomaaliya daawo dhacdana waa la keenaa soomaaliya daawadii dhacday qofku waa lagu daaweeya xasuuqa iyo maaragtay dabargo-aya baaba-a ummadii soomaaliyeed ku dhacay waxaa ummadeena marka ku dhacay cudurkan cudur halisa oo runtii xanuun badan oo dhibaato badan oo adduunkiina dhibaato weyn u geysanaya soomaaliya inaad baraarugtaan dadka laba gruub ayaan arrintan sabab iska leh labada gruub waxaa gruubka koobaad waa nimanka ganacsatada sheegta ee ummadda soomaaliyeed cuntada dhacday iyo daawooyinka dhacay u keena ayagoo og inay daawadan dhacday oo deydka ka bedelaan cunto dhacday ta jawaanada ka bedelo wadanka keena laga yaaba hataa inay frii kusoo qaateen oo naga qaado meelahaas badda kushuba la yiri soomaalida ta jawaanada ka bedelo haddana dadkii ka iibinaya og yihiin inay waxaana poison yihiin inay sun yihiin inay nuclear ummadii soomaaliyeed qofka sun inay calooshiisa geynayaan ay ogyihiin jirkooda waa dhintay waa expire garoobay kartidoodii iyo dulqaadkoodii iyo adkaysigii iyo difaaca jirkooda waa dhintay waana sababta cudurku hadda uu dadkii tarabtarab ugu soo dhacayaan dadkii maanta cudurkaasi u la-aanayaan dadka keenayana waa ganacsato intooda badan dadkaasi waa dadka soomaalida ummadda u keenaya waxay ku leedaan masiibada dadka dadka u keenaya dadkaas weeyaan laanna ummaddii waa la xasuuqaya waa la laynaya ummaddii si waxaad maalesha hesiis lagu yahay ayaa dadka loo xasuuqaya dadkan yaa dadka la xasuuqayo dadka hala badbaadiyo aniga kansar ugu dhacay laba jeer ugu dhacay stage four isagoo ugu dhacay qaar ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed waxay sheegeen in waxyaabaha sonkorta iyo cusbadu ay ka mid yihiin ee soomaaliya loo soo dhoofiyo ay yihiin waxyaabo kiimiko laga soo buuxiyey oo qofka ku sabibaya xanuunno uu kansarkuba ka mid yahay waynu naqaan sokorteenna jawaar wayadii guduudnayd teenna haddaynu watmaada maxay u cadda cusbada waynu naqan markaan badaheenna ka soo qaadanayna wayada guduudan oo madoobay maxay u cadda burku qamadiibuu ka yimaadaa qamadigu waan ognahay waa midho madow maxaa burku u cadya waxaas waxa weeye waa warshadeyntii caana booraha laynoo keeno qascadda yaanyada ah dhammaantood waxaa ku jira preservatives iyo chemicals keenaya jirkeena markaynu muddo ku wadno inay oogadu intay dhibsato ay isbedella ka dhacaan sida kansarka oo kale marka dhaqannada noocaasa waa inaynu si miyir leh aynu u noolaanno oo life stylekaynu cunadaynu cunayno qaabkaynu aynu wax ka bedelno baayadana muhim inoo ah waa inaynu naqaan dawada aynu luqayno meeshay ka timid raashinku cunayana asalkiisa iyo orujinkiisa waa inaynu naqaan markaas ayaynu badbaadaynaa dhammaan waxay ka soo buuxshaan kimicalista ay ka mid yahaan phosphorus oo dhammaan shida u geysta caafimaadkeena sokortii bayna ku ridayaan dhikarkii bayna ku ridayaan lafaxashashkii bayna ku ridayaan kansarkii bayna ku ridayaan kiisaska cudurka kansarka ee soomaaliya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya dalkeennuna kuma yaallaan warshado badan oo hawada sumaynaya sidaa darteed waxyaabaha ugu badan ee kansarka keena marka laga soo tago hubka sunta ah ee ay adeegsadaan gaalada waddanka ku soo duushay waxaa ka mid ah raashiinka aan kuwalitiga lahayn iyo kuwa dhacay ee waddanka la keeno sidaba uu sheegayo doctor xanafi cabdisheekh oo ka mid ah aqoonyahanada iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed waxaa la yidhahdaa marka kansarka maxaa keena ilaa hadda culummada caafimaadka inta aniga aan ku ogahay wax sabab ah oo kansarka keeno oo waxaasaa kansar keenaya haba yaraatee ma jiraan laakiin waxaa la yidhahdaa maxaa loo qiyaasi karaa inay sabab u yihiin kow waxaa ka mid alayada waxyaabaha kulul ee la cabo laakiin diraasadooyinka ugu daba hadda waxay sheegayaan kansarka inta badan maanta caalamka laga cabanayo waxaa keenan baa la yidhaahdaa waxyaabahan raqan tubaakada loo yaqaano kan dhuunta gaar ahaan sigaarka sidoo kale waxaa la yidhahda daraasooyinka socdaa raashima ka dhacay cuntooyin ka dhacay daawooyin ka dhacay aad bay u keenaan maanta waddankiina waa ujeedaa cid controleyso ma laha daawooyinka ugu halisan daawooyinku waa iska feeg maanta inta badan nimaa ku dhaha yurub waaye u k ha ku qoran waxaaso dhan waa iska sheeka barlayo daawooyinka waddanka inta badan quality ma laha wax la isku halay kara maaha cuntooyinka la gasacdaya aad bay halis u yihiin cuntooyinka warshadaha lagu soo sameeya aad bay halis u yihiin cuntooyinka bakaaraha iyo waxaas dhiga aad bay halis u yihiin marka dadka waxaan ku baraarujinaynaa oo nafteena aan ku baraarujinaynaa in aad looga taxadiro maarata insha allahu tacaala raashiinka dhacay iyo daawooyinka aan tayada lahayn waxay waddanka ka soo galaan dhanka dekedaha saddexda dekedood ee ugu weyn waddanka ee kale ah muqdisho berberah iyo boosaasoba waxaa ka howlgala hay-ada ku-sheegyo sheeganaya inay howshowduba tahay kantaroolidda tayada wax waliba oo dekedahaasi ka soo dega ha yeeshee maadaama maamulada gaaloraacyada ah ee waddanka ka jira ay yihiin kuwo cadaqaatayaal ah kuna suntan musuq maasuq ma jiro wax bulshada ka celinaya waxyaabahaasi dhacay murtadiinta oo ah kuwa asalka u ah in waxyaabaha dhacay dalka la keeno ayaa haddana si diigasho ah waxay dadka ugu sheegayaan in waddanka uu la mid noqday meelaha qashinqubka ah oo wax waliba oo xun lagu soo daadiyo ra-iisul wasaarow dalkaani waxaan naafeeyey niman inkaarqabayaal ah oo ganacsato isku sheegaayo ee u soo dhoofinayo wax alle wixii dhacay sidii waxaad moodaa soomaaliya zabaaladoo kaley noqoto zabaaladaa lagu ridaa waxa qashinka oo lasoo aruurshaa zabaaladaa laysaga ridaa soomaaliya raashinka dhacay daawada dhacdoo tayada aan lahayn wax alle wixii waddamadii soo saaray xataa iska joojiyeen ayaa maanta waddankayna inta la keenaa lagu iibiyo haayaa marka taasna waxa waaye waxayna kasoo degaan meelaha inta badan dekadda ama garoonkaay kasoo degaan marka waxaan codsanaynaa in daymagaara loo yeesho waxyaabaha dalkayna soo gelaayo waxa ay yihiin marka taas iyduna waa cudur jiro waa cudur maaragtay ummaddayna naafay doono haddii aan si wada jir ah looga hortegin magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa weyn ee bakaaraha waxaa ka furan xarumo waaweyn oo lagu beddelo taariikhda waxyaabaha dhacay isla mar ahaantana dib loogu sajilo waxaana ka mid ah baastada iyo guud ahaanba cuntooyinka fudud dadka qaar oo markii in badan ay warbaahintu ka hadashay waxyaabaha tobannaanka sano ka hor dhacay ee weli dalkeenna laga cunayo ayaa waxay tijaabiyeen inay tirtiraan qoraallada taariikhda ah ee ku qoran qaar ka mid ah cuntooyinka dalka la keeno sida baastada oo kale waxaana u soo baxday in taariikhdu ay tirtirmayso qoraallada kalena aan tirtirmaynin taasi oo caddaynaysa in taariikhdaasi ay tahay mid been abuur ah oo gadaal laga soo raaciyey baastadan aa ujeediin soomaaliya intii soddonka sana ugu dambeeyay had iyadaa la cunaayay laakiin nasiib daro waxay tahay baastadan inay mar hore dhacday oo mar hore baastadan eber ay tahay soo hadda taariikhda baastadan ku qoran taariikh gacan caadi lagu soo qoray waa sidaa ujeediin mar walbo calashaan wax walba waxaa daliil u ah hadda taariikhda lagu soo qoray laba kala shantay baastadan soo baxdaa baasta laba sano aan dhacayn maba jirtaba cuntada la cunaayo waxaa loogu talagalay ama bilooyin inay ku dhacdo baastada hadda saa ujeediin dheydkeeda waa isla aragnaa laba kun labaatan shan ee soo baxdaa la dhahay laba kun labaatan laakiin taariikhda meesha ku qoran taariikh feeg waaye soomaali marka ilaah laga baqo waxa horta ganacsada keenaysa waxaa fiican cuntada ama waxyaalaha ay keenayan oo xalaali noqdaan hadda sidaa ujeediin taariikhdan gacanteeda ku tiraa ininka ujeediin gacanteeda ku tira fiiri waa ujeediin fiiri fiiri baastadan gacanteeda caadi ugu tirmay fiiri soo marka ilaah laga baqo soomaalida ilaah ka baqaan waxa nala siinaaya inay noqdaan wax xalaala oo ay noqdaan ilmahooda ku anficiyaan oo ilmahooda dhammaan ay calashaan ku nafiyaan soo marka hadda baastadan saa ujeediin taariikhda wax laskaga qora waa fiiri adduunka maba ka jirto meel taariikh gacan lagu tirtiri karo taariikhda waxay noqon waxay tahay waa inay noqotaa mid istihi karaa in uu ku dhegsan meesha laakiin hadda baastada saa ujeedin kadalik baastooyinka dhan dhammaan isku mid waa kulli siin kulli gacanta ku tirmaaya maqas fiir dheydkooda kulli gacanta ku tirmaaya soo marka ilaa baastadan kale marka ilaah nagu anfaco intii hore au cunnay laakiin soomaaliya ka taxadira ka hadalka in laga ganacsado waxyaabo dhacay iyo inay sabab u noqonayaan cudurro halis ah oo uu kansarku ugu horreeyo aad ayay u korortay waayadii dambe dadka ugu badan ee arrintan ka hadlayana waa dadka uu ku dhacay cudurka kansarka ee tegay cisbitaallada dibadda loona xaqiijiyey in laga soo raacay raashiin dhacay mid ka mid ah dadka ku xanuunsaday raashiinka dhacay oo la geeyey cisbitaal ku yaalla waddanka jarmalka ayaa sheegay in halista ugu daran ee ay waajahayaan dadka soomaaliyeed ay tahay raashiinka dhacay
fadhi ku-dariirka fadhiyo qabyaalada iyo balaayada isku haysta qof nool kuma jiro inay noolyihiinba isku qabaan wallaahi noloshu hadda naftooda ku jirta kaamara la raaca laamiga markay marayaan qof walba waa caata weeye calooshuna waa bugad waxaasi waa cudur waa kiimiko oo wax gacanta lagu sameeyey waxay tuseen markii ugu horreysay jarmal baan ka soo galay magaalada farangafoor cisbitaal baa lay dhigay daawada cuntinatus baa layidhi laabkooda iyo magacaasay gaayeen waa rabash bay dhaheen qashinkaa lagu daray warqadihii iyo wixii baan tusayo kay baarbaareen aniga bay waraysi igu dhaqaaqeen sunbaa cuntay sunta sheeg suntaan cunay waxaa weeye cunnada wey boysin food bay dhaheen markii dambe boysin food waa cunno dhacday oo qurumo waa ku heshay baali waxaan ogaaday dadkeenna in la siiyo raashin dhacay oo meelaha laga soo waariday daawada antibiyotiga boqolkiiba toban weye waa caagag bariisku waa dhacay baastadu waa dhacday caanuhu waa dhaceen qashinkan yaa daadinaya layidhahdaa ganacsatadu waxay yidhahdaan annagaa daadinayn anugu ilaah baan ka baqayaa nin ka baqi mayo ilaah baand ku dhaashay dadka badbaaji carruurtii dhallinyarada hayd qaar waa iyaga badda ku la-amaya qaarna waa la sumeeyey yaa inoo haraya marka isweydiiya idinku iswaraysta tirakoobyada kiisaska kansarka ee hadda ay samaynayaan waddamada la geeyo bukaanada waa dadka dhaqaalaha lagu safri karo heli karaa waxaana badan inta xanuunsanaysa oo awoodi weysay inay ka baxaan waddanka oo ay tagaan cisbitaallo dibadda ah sababtuna waa in cisbitaallada dibadda weliba masar iyo indiya oo keli ah ay ku baxdo lacag u dhexaysa labaatan ilaa shan iyo labaatan kun oo dollar lacagtaasi oo maanta dadka heli kara ee soomaaliya jooga ay aad u yar yihiin waxaa kaloo iyagana jira kuwo xanuunsanaya oo xitaa aanan haysan dhaqaale ay ku tagaan cisbitaallada gudaha ah waxaana dhacda in dad badan oo awoodi waayey cisbitaallada dibadda iyo gudahaba ay guryahooda dhexdooda xanuunno ugu dhintaan iyagoo aan waxba qabsan karin dhibaatadaasi oo idilna waxaa iska leh ganacsatada dhiigmiratada ah ee hadafkoodu dhaqaalaha un yahay haddaba ganacsatada sidaasi u dhaqmaysa ee gumaadaysa shacabkooda maxaa la gudboon sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ganacsigooda ay alle ku caabudaan oo ay u dhimriyaan ummaddooda wuxuuna sheekhu sheegay in qof kasta oo ku sumoowa cuntooyinkaasi maalinta aakhiro wax laga weydiin doono ganacsatada keentay cuntadaasi ganacsiga maanta xaaraanta oo weliba salaada lagu tukanayo ka waran iyaaka nacbudu buu leeyahay inta baris dhacay keeno iyaaka nacbud allow adaanku caabudaya inta daawo dhacday keeno iyaaka nacbudu inta macnaha macsarada iyo subaga iyo malabka barxo allow adaanku caabudaya maxaad macnaha ganacsigaaga alle ugu caabudi weyday afatu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacdin ilaa ilaahay cibaadada asaga iskale diinta gabolla ma ka tegaysaan gabolla ma ku dhaqmaysaan aan ganacsigeenna ku laabanno ganacsatoy inaad ilaahay ka cabsataan ogow inaan macnaha xajkaaga iyo salaadaada iyo sadaqadaada aan ilaahay aqbalayn haddaadan xalaal aadan ka ganacsanayn dadka aad disay iyo kuwa cudurrada aad ku riday adigu sababta aad u tahay kuwaasna ilaahay waa kaala xisaabtamaya ilaahay waa ku weydiinaya ilaahay maalinaan maanta baa lagu hor keenaya adduunkana ganacsigaas iyo faa'iidadaas wax aad ka helaysaay ma jiraan bal waxa weye barakadaa laga qaadaya bal adiga iyo reerkaaga iyo awlaaddaada ayaa ku baaba'aya marka rabbi aan ka cabsanno oo ganacsigeenna aan ku laabanno suuqyadeenna aad ayay ugu badan tahay xaaraanta bal dad baaba waxa weye xaaraan keliya maahane waa dadkii maanta waa lagu li'aanayaa waa lagu dhimanayaa cunno dhacday baa la iibinaya oo jawaanada inta laga bedelo bariis dhacay oo macnaha jawaanka laga bedelo ayaa la harqaamaya waxaweye wax kastana khishi baa lagu samaynaya baaso dhacday bariis dhacay qamadi dhacay war ilaahay subxaanahu wa tacaala waana daalacanaya walaalayaal waxyaabaha dhacay oo maanta waxaad arkaysaa cudurro aan la garanayn oo meelay ka yimaadeen waxaa lagu leeyahay waa kansar waxaa lagu leeyahay waa burooyin waxaa lagu leeyahay waa xasaasiyad waxaa lagu leeyahay waawe waa korostorool waxaa lagu leeyahay dhiiggaa subagoobay waxaa lagu leeyahay waa gaas maanta kam wa kam way amraad fataaka ah oo waxaweye dadka laynaysa haddaba maxay tahay sababta ganacsatada soomaaliyeed ay dadkooda ugu dhibaataynayaan badeecadaha dhacay oo ay ka soo waaridayaan waddammada shisheeye sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed waxa uu arrinkaa ku sababeeyey in dadkaasi ganacsatada ah ay adduunyadu madax martay oo aysan lahayn wax kale oo ay ka fikiraan ayna gabeen mas-uuliyaadkii ka saarnaa dadkooda iyo diintooda aysanna ku dayan ganacsatadii salafka oo saxaabada rasuulka ay ugu horreeyaan
dadka marka tujaarta ah waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah quyuud sharciga ku xiran quyuuddaas sharciga waxay keenaysaa waxa uu iibinayo wax sharcigii waafaqsan inuu yahay marka koowaad ee uusan ka tijaaraysanin waxa ilaahay xarimay subxaanahu wa tacaala taa waxay mathal u tahay dad badanoo maanta tujaar ah waxyaalaha ay keenayaan ay ummadda u keenayaan ama raashin ha noqdo ama dhar ha noqdo ama daawo ha noqoto waa wax wada fasaadsan oo wada hadlaysan kadaalika daawadii iyo wixii la isticmaalayna waa sidaas oo kaleeta maxaa keenaya marka ninkaa taajirkae muslimkaa inuusan fahmin shaqadiisii uu lahaa tujaartiyadu waxay ahayd inay ku daydaan tujaartii muslimiinta abuubakar radia allahu tacaala canhu akhna nnaas buu ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu raggaas inay ku daydaan oo ay mathal u ahaadaan bay ahayd oo ayagu tusaalood halbeegood u ahaada maxaa yeelay waa dad ducaad ah diintan ilaahay subxaanahu wa tacaala faafinayo danta marka inay yacni maaragtay dadka ummadda aakhiradooda iyo adduunyadooda labadiiba hagaajiyaan ayay ahayd idan marka waxaa laga maarmaan ah tujaartuyadu muslimiinta ah inay fahmaan wadiifada ilaahay subxaanahu wa tacaala maalka u siiyey iyo ahdaafta ay u taagan yihiin inay fahmaan waa laga maarmaan dad badan oo ganacsato ah ayaa dhaqaale badan ka sameeyey raashiinka dhacay haddaba qaabkeebba ugu wanaagsan ee dadka ku lugta yeeshay arrintan ay uga toobadkeeni karaan sheekh maxamed balli ayaa mar kale ka hadlaya
ganacsatada arrintaas mar gacanta la gashay ilaahay ha uga toobad keenaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kafuururaxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala oo midka toobada aqbala weeyaan wayaqul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa alkafuuru raxiim dadka ganacsatada ee mar ganacsi dhacay iyo xoowiya daawo dhacday iyo badar dhacay iyo macnaha dadka macnaha u keenay ganacsigaas hadday alla uga toobad keenaan imanaan oo yidhaahdaan tubnaa ila allah ilaahay waa ka tooba aqbalaya walaalayaal macnaa laakiin bishardi waa inuusan mar dambe u laaban bishardi waa inuu dadkii uu ka iibay yidhaahda niyow maxaa dad ku gaareen waa inuu yidhahda dadkii bicaafiya waxa uu ka helay laftigeeda ribixa waa inuu sadaqeeyo oo yidhaahdo aniga allacwaya gacme soo ma jeedaan nin salafkii ka mid ah ayaa waxaa la yidhi ganacsigii xoogaa inuu kaydiyo baa qalbigiisa ku soo dhacday oo xoogaa marka uu qaaliyeeyo bimujaradi intaa qalbigayga ku soo dhacday buu yidhi bakhaaradayda oo dhan waxa weeye waa waqaf liajli illaahi subxaanahu wa tacaala alloya gurta maadaama intaa qalbigayga ku soo dhacday waa nin dadkay wanaagsanaaya war ganacsatada arrintaa ilaahay iga toobad keena ugu dambayntii maxaa la gudboon culimmada soomaaliyeed iyo maamuladooda islaamiga ah si loo xakameeyo khatarta sii baahaysa ee cudurka kansarka ee soomaaliya sheekh xasan takar ayaa arrimahaasi ka hadlay marka waxaan u soo jeedinay awalan dowladda islaamiga ah xarakatu shabaab almujaahidiin oo ilaahay ha noo daaye waa in bariiska beerna waa in warshado oo baastada oo bur saxa laga sameeyey oo sarreenka saxa laga sameeyey dadka intaan badbaadin karna dadkii badbaadinaa dadkii muslimiinta khaasatan wilaayaadka islaamka dadka ku nool waa inaannu badbaadinaa hadda bariis baa hadda waxaa laba meeloodba bariis baa hadda lagu beeray eriyada jawharna waa lagu beeray eriyada baar dheerena waa lagu beeray kaasoo kale waa in aanu meel walba aanu ku samaynaa webiga shabeelle iyo webiga jubba iyo meel walba waa inaanu anagu magaranaysa shacabka u qaybinaa beeraanu leenaha beera waa kan beerta markaasuu faafayaa oo la beerayaa oo laga kaaftoomaya waxa laga keenayo cadowga laga keenayo oo khatarta ah kelimadda culummada aan u jeedinaya waxay tahay culumoy xaqiiqatan culumoy waxaa tihiin dadka ugu badan ee warkooda la maqlo iyo kuwa ugu darajada sarreeya aadanaha sababtuna inaad dhaxasheen ambiyada weeye ina culamaa culammadu seeda warahatu alambiyaa weeye wa quratu caynu alawliyaa rafacahum allahu bilcilm wazayanahum bilxilm bihim yucrafu alxalaalu min alxaraam waaddaaru min alnaafic waalxasanu min alqabiix culimmadu waa inay caddeeyaan xalaasha iyo xaaraanta waa inay sidoo kale ka hadlaan waxa dadka u wanaagsan iyo waxaa dhibaya oo uu ka mid yahay raashinkan dhacay iyo dhibaatadan caafimaadka bulshada u soo jiidaya waad aragteen waayadan dambe in bulshadeenni dhexdeeda uu ku soo badanayo cudurka halista ee kansarka oo laga qaadaya raashinka dhacay
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى